shaqaalaha waaxda daddegista ah ee maamulka gobolka banaadir ayaa olole nadaafadeed ka sameeyey degmada kaaraan ee gobolka banaadir iyadoo oona ka qayb qaadanayaan dadaalada lagu xoojinayo bilicda caasimada magaalada muqdisho ololahani nadaafadeed ayaa ka qayb ah qorshaha ballaaran oo maamulka gobolka banaadir ku doonayo in lagu hagaajiyo nadaafadda iyo bilicda caasimada agaasimaha waaxda daddegista maamulka gobolka banaadir faarax cali cumar ayaa ka warbixiyey ololahani nadaafadeed ay ka sameeyeen magaalada muqdisho isagoona sheegay in tani ay u gol leeyihiin horumarinta iyo ka qayb qaadashada nadaafadda magaalada muqdisho
annagoo ah tiimka dhan oo waaxda daddegista tiimka qayb ka mida adliist ilaa soddon qof ka midana shaqadii aan u reebno in mataqaan shaqadii subaxdii inay subaxdii hal saac sii bilaabaan inteena kale annagoo afartan qof gaaraynana waxaa imaana ii sheeg mataqaana meeshii shaqada aan ka qaban lahayn hawsheenni waa bilaawnay muddo hadda saddex saacaan ku jirnay waxaan ka soo bilaawnay ii sheeg irshaadaan ka soo bilaawnay ilaa xaawa casir shaqo dheeroo badan aan ka qabanay aadaan ugu farxsanay shaqadii badneed aan qabanay ii sheeg dadka degan xaafadda iyo dadka hareeraha degan oo business ku hayna ayagana waxaan ka codsaynaa qof kasta inuu shaqada dhinaciisa ka qabto gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada kaarana ayaa isna dhankiisa sheegay in ololahani uu yahay mid kor u qaadi doono bilicda caasimada muqdisho waddadan waa laamiga dil la saaray ii sheeg biriga hadda waa u jeeddaan waxaad u malaysaa laamiga maanta in la saaray waxa laga qabtayna waa dareemi kartaahoo waxa saaka yilay marka waxaa waaye shaqadan waxa juhdiga iyo gelshii saaka waxay ahayday waaxda daddhegista ee gobolka banaadir waa ku mahadsan yihiin dhammaan waxaan rabnaa kaaraan bilicdeedii degmooyinka kale waxaan rabnaa inaan haddana nabarwan maadaama aan ka galnay haddana waxaan rabnaa inaanu sii xoojin haddii uu ilaaha yidhaahdo ololaha nadaafadeed ayaa door muhiim ah ka qaadan doono bilicda caasimada taasi oo ay ka da'ayaan roobaba waaweyna